sida aad ku maqlayseen idaacaddeenii idaacadaheennii shalay ilaa iyo xalay soomaaliya waxa ay yeelatay madaxweyne cusub xasan sheekh maxamuud oo horey jagada usoo qabtay intii u dhexaysay sebteembar ilaa iyo februari sanadkii ayaa mar kale ay baarlamaanka soomaaliya u doorteen jagada isagoo ka guulaystay madaxweynihii xilka soo hayay shantii sane ee lasoo dhaafay ee maxamed cabdulaahi farmaajo goorna waxaa inoo soo socdaa warbixinno kala duwan marka horese aan idi xusuusinno sidii ay u dhacday doorashadii shalay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle okay
wareegga labaad waxaa usoo gudbay madaxweynihii ugu dambeeye talada hayay maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi dani afartan musharaxay usoo gudubta wareegga labaad ayaana midkood ka tanasulin waxaana tartan adag uu dhex maray maxamed cabdulaahi farmaajo siciid cabdilaahi dani xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare khayre waxaase wareegga labaad mar kale ku haray xasan cali khayre iyo siciid cabdilaahi dani iyadoo tartan adagoo waxba layskula hari mar kale uu dhex maray madaxweynihii xilka ka dhammaada maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud
xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud maxamed cabdulaahi farmaajo
waxaase wareegkan saddexaad oo codeeri ahaa cod aqlabiyadle ku soo baxay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya waxaana ugu dambeyntii natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe xildhibaanada isku soo haray laba xildhibaan oo uga canansatiya maaragtay la fasaxay baxay waxaa odaynayay saddex boqol labaatan iyo todoba xildhibaan ayaa odaynaysay hadda ugu dambaysay laba xildhibaan oo xanuunsatay ee la fasaxay musharax maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu helay boqol iyo toban cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud laba boqol toban iyo afar cod ayuu helay saddex cod waa alla odayntii loo fadhiyey madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay waa madaxweynaha sharcigaasi hadda laga bilaabo
madaxweynaha tartanka looga adkaaday ku fadhiya kursiga hadda maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay goobta doorashadu ka dhacday isagoo ugu hambaliyey madaxweynaha doorashada ugu guulaysta xilka loo doortay
guddoonka labada aqal guddiga doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuway doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwaani siinba waad mahadsantihiin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhoweeyey walaalkay walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barino inuu hawshaan u fuudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhoweyn madaxweyne soo dhowow ilaahay hawshaan dhibka badan allah kuu sahlo mahadsaned
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa mar kale u mahad celiyay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maalin kale oo ka mida maalmihii taariikhda ay samaysimaysay dalkeena soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ee halkaan igu soo dhoweeyey isagana waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadihiyey doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee deegaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamankan sharafta badan ee muuqaalka qurxon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuusan rabin inuu ka hadla wax badan ayaa hoosta ka xariiqaynaya inaysan dhici doonin kala aargoosi ku salaysan siyaasad balse sharciga ee qaanuunka dalka uu yahay halka la aadi doono aan maalmo dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeendood aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaanku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan oo uu leeyahay haddii wax isbedella iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dhan soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo o dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirna berri yaana aan ka fikirna berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa alhayskaygii ahay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii aan la yidhaah waa markii ugu horreysa oo soomaaliya dib loo dooranayo madaxweyne hore usoo qabta xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana si weyn isha loogu hayo doorashada soomaaliya oo dibdhac u hareeya muddo laga joogo sanad iyo bilo iyadoo haatan xilka madaxtinimadu ku guulaystay xasan sheekh maxamuud cabdulqaadir okey v o a muqdisho